dowladda federaalka puntland hadday caawinayso maxaa loo diidaya waxaan rabaa inaan isdul taago dowladda puntland waxay marar badan weliba xukuumadda iga horraysa ka codsatay dowladda federaalka mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha ah inay gacan ka siiso waxaa ka mid a dhismaha dowladda iyo shacabka reer puntland ay runtii u arkeen inuu istraatiijiyaha ay isugu tageen oo ah dekadda ka socoto garacad oo dowladda soomaaliya aada looga codsaday inay dhiiri geliso gacanna ka siiso qoraallo saboorti garaynaya noo qorto ra-iisul wasaaruhu wuxuu diiday inuu dhagax dhigo tago waxaa laga waayey qoraalladii samaynayey inay recognition u hesho si maalgashiyaashu ay u dareemaan inay dowladda goberber taagan tahay waxay dowladda federaalku si cad u diiday dekedda boosaaso oo ballaarin iyo mashruuc shirkadda d b wall ay ka fulin lahayd inay siiso aqoonsi iyo inay ratification ku samayso maadaama ay tahay dowladdii federaalka ee soomaaliya aan xubinta ka ahayn haddana waxaaba u sii dheeraaday waxa ay new york times qorayso oo iyadan u baahan in dib loo eego marka arrintaasna waxaan rabaa inaan meel yar ka iftiimiyo